bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa ifajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sannadda labaatan labiyo labaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgallo ka dhan howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo weli ka socda qeybo ka mida gobolka hiiraan isla gobolkaasi waxaa ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya taliyaha ciidanka iyo wasiirka gaashaandhigga waxayna booqdeen saldhigyada ciidanka ay ku leeyihiin deegaanadii dhowaan al-shabaab lagala wareegay wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi sii gaaraysa ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo la kulmay wafdi hordhac u ah madaxweynaha soomaaliya oo maalinta berri lagu wado inuu gaaro magaalada garoowe wararkii ugu dambeeyey iyo socdaalka xasan sheekh maxamuud ee magaalada garoowe ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale aad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo xiray kulan wadareedka golaha xukuumadda xukuumadda soomaaliya ee bambaxa barnaamijkan kusoo gudbin doonaa shirka oo laba maalin socday iyo waxyaabihii ka soo baxay ee looga hadlay ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa ciidanka xoogga dalkana waxay howlgallo horle ka fuliyeen isla qaybo ka mid a gobolka hiiraan oo ay ka socdaan howlgallada al-shabaab ka dhanka ah waad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka banaadirna waxa uu sheegay in dowladda dowladaha gargaarka laga sugo aysan waxba dhaamin dowladda soomaaliya shacabkuna ay isku tashtaan oo iskaashadaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa baarlamaanka soomaaliya oo maalinta berri ah yeelanaya mid ka mid a kulamadooda ee caadiga ahaa muxuu yahay ajendaha kulanka beri baarlamaanka soomaaliya waan soo gudbin doonaa barnaamijka ayaadna ku dhegaysan doontaan caawa qodobada kale caawa barnaamijkana ku jira waxaa ka mid a guddiga gurmadka abaaraha ee somalilan oo ka deeriyey xaaladda abaareed ee ka jirta qeybo fara badan oo ka mid a somalilan oo aad maqli doontaan isla somalilanna maanta waxaa ka dhacay qeybo ka mid ah bannaanbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo xukuumadda somalilan ee madaxweynaha maamul madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi banaanbaxyadaas dad shacab ah iyo waxyeelay ka soo gaartay kuna dhaawacmay waad dhegaysan doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonaa tabiniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno maanta magaalada garoowe waxaa gaaray wafdi hordhac u ah madaxweynaha soomaaliya oo maalinta beri ah lagu wado inuu gaaro magaalada garoowe wafdigaasi waxaa qaabilay lana kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni qasriga madaxtooyada ee magaalada garoowe ayuuna ku qaabilay wafdiga dowladda ka socda ee uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar haruuse madaxweynaha wafdiga waxa uu kaga mahad celiyey safarka ay ku tageen magaaladaasi waxa uuna sidoo kale ama wafdiga ayaana kulamo kala duwan qaadan doona wafdiga wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar haruuse ayaa hogaaminaya hordhacna waxa uu yahay safar maalinta beri ah lagu wado ee in uu magaaladaasi ku tago madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib markii wafdiga halkaasi ay gaareen waxaa si kooban een, ujeedka wafdiga kaga hadlay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar haruuse
awalan waxaynu dib u milcisan doonnaa bal mowduucyadii iyo qodobadii shalay aynu isla abla ablaynay ee isla meel dhignay ee ka hadlayay guud ahaan bal tiirarka iyo barnaamijka dowladda maanta waxaad halkan ku arki doontaan mowduucyada sida ajandhaha ku qoran aad u baaxad weyn oo run ahaantii la soo ururiyey siyaabo guudna isugu xirxidhan gaarna u kala duwan waxaan halkaa ka arkaa khabiirkii weynaa mudane jawaari oo mowduuca u horeeya marka ay howlwadeennada xafiisku tiirarka inoo sharaxaan ka hadli doonaa siyaasadda soomaaliya heshiisa dunidan heshiisla ah khaasatan arrimaha dastuurka iyo la halmaala dimuqraadiyiinta iyo dowladnimada ee udubdhexaadka u ah waxaynu eegi doonaa iyana bal soomaali heshiisa iyo dhabu heshiisiin sidii aynu eh, u lafaguri lahayn eh, arrimaha amniga ayaynu ka hadli doonaa waad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay eh, dowladnimada khaasatan xukuumaddan hadda jirta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaanteenba cadaaladda iyo garsoorka oo ay khubaradoodii inala joogaan Eh, iyo waxaynu ka hadli doonaa horumarinta dhaqaalaha Eh, oo iyana barnaamijkii deyn cafinta kobcinta dakha- dhaqaalaha eh, kordhinta dakhliga oo dowladnimo kama warrami kartid ama kama hadli kartid mar haddii aanad dhaqaale haysan dowladnimaduna waa in laga soo ururiyo cashuur inta wax haysata oo loo bedelo siyaasad iyo barnaamijyo u adeegaya intaan wax haysan waa inahaasun dowladnimadu markaa taasna bangigii dhexe iyo wasaaraddii iyo khubradii aan arrimaha ku takhasusna waynala joogaan arrimaha bulshada oo ay mowduucyo aada u xasaasi ah soomaaliya maanta xasaasi u ah ay ku jiraan shaqala-aanta baahday ee ku habsatay da'yarteenii Eh, populationka soomaalida haddii aad eegto eh, boqolkiiba badh ka badan ama lixdameeyo dhallinyara lagu tilmaamaa da-aadka kala duwan shaqala-aantoodana boqolkiiba lixdan siddeetan way gaadhaa marka waa su-aalaha waaweyn la rabo inaynu ka jawaabno waana arrimo si wadar ogola ama wada jira la rabo inay wasaaraduhu uga wada shaqeeyaan dabcan mowduucyada ugu dambeeyanu ka hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka oo aasaas u ah wax walba oo hadda caalamka uu ka shaqeynaya marka horumar laga hadlayo khubro uu doctor cali ka mid yahay eh, oo arrimahan cali daawud arrimahan aad ugu fara dhuudhuban baa inagala hadli doona laakiin waxaan rabnaa bal inaan isku xidhxidhno shaqada inoo taalla heerarka kala duwan ee la rabo in, in, in la xidhiidhsiiyo shalay waxaa layna yidhi barnaamij siyaasi ah buu madaxweynuhu doorasho ku galay ama manifesto ayuu lahaa uu dadka u soo bandhigay u doorasho ku galay qodobo uu xusay oo soomaali ay ku dooratay ayaa jirtay kabacdi ra-iisul wasaarihii uu magacaabeena wuxuu u bedelay barnaamij xukuumaddu geeyey brofesor qaloocow shalay wuxuu inoo sheegay dowladi inaanay tallaabo qaadi karin ilaa ay samaysato qorshe qaran oo ay howleeda ku fulinayso Eh, xilliga horena waynu lahayn xilliyadan dambana ilaa tii sideedaad iyo tii sagaalaad dib baa loo soo yegleenay qorshaha qaranka ayaa waxaa la rabaa golahan wasiiradu inuu siyaasado iyo istaraatiijiyado u bedelo kuwaas oo lagaga shaqayn doono dhowr heer oo kala duwan mar sector policies weeye ama line ministry baa ka shaqaynaysa bilmasalan wasaaradda waxbarashada oo kale laakiin wasaaradda waxbarashadu si ay waajibaadkeeda u gurato waxay u baahan tahay inay wada shaqayn dhow la yeelato wasaaradda shaqada oo qofkii shaqada raadinayay qofkii wax baranayay in la iswaafajiyo oo labadoodaasi intay soo qiimeeyaan baahida waxbarashay ka jirta suuqa shaqada ay u gudbiyeen wasaaradda qorshaynta oo wasaaradda qorshayntu ay tiraahdo sanadka soo socda intaa soo aag iyadoo la tashanaysa wasaaradaha wax soo raali ahda dhegeystayaal codkaas waa ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka mudan saalax halkaa idinkugu sheegnay wasiirka arrimaha dibadda cumar haruuse ninka lagu magacaabo oo gaaray magaalada garowe markan waxaan eegeynaa gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaa ka socda qeybo fara badan oo ka mid ah een, markii loo eego howlgallo ka dhana al-shabaab howlgallada ayaana waxa ay yihiin kuwo qeybo badan oo ka mid a gobolkaasi ka socda waxaana inta ugu badan howlgalladaasi een, laga doonayaa in al-shabaab looga saaro qeybo ka mid a gobolkaasi ciidanka xoogga dalka maanta howlgallo ayay ka sameeyeen isla gobolkaasi hiiraan oo ay al-shabaab kaga xoreynayaan deegaanada kale saraakiisha howlgalka gobolka hiiraan ku sugan ayaa qaarkood howlgallada hogaaminayay warfidiyeenka la hadlay hadaladoodana waxaa ka mid ahaa
ballaaran oo lagula dararaayo nimanka nabaddiidka aan ka wadnay galbeedka magaalada beledweyne tuulooyinka ku xeeran Ee, beryahanba meeshaas ayaan howlgal ka wadnay Ee, saaad og tihiinba dagaal weyn oo hadduu ilaahay yidhaahdo ka dhan ah nabaddiidka ayaa beryahan ka socday gobolka hiiraan Een, annagana kama heli doonno nimankan nabaddiidka al-shabaab Een, dhul badan ma haddee aan ka xoraynay haddana waa ku sii dabajurnaa
shacabka waxaanu sheegaynaa xilligii argixisada laga xoreynaya ayaa la gaaray dowladdoodu hala shaqeeyaano shacabka looma jeedo iyaga wax raba ma laha iyo qaxin iyo cararayn askarta iyo kabaqanin ha soo dhoweeyaano ee waxaan leenahay dowladdii inay soo dhoweeyo argixisada waa isdayseen waa kala tagteen haddii la- insha allah haddii ilaah yidhaahdo howlgalka waa bilowday hadday diyaarada yihiin haddii dhulka tahay wax walba oo zaanad militari ah waa la hayaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo argaxisana waa iska baxaysaa wakhtigeedii waa soo qaadatay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadee ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid galbeedka gobolka hiiraan lagaga safaynayo al-shabaab maalmaha basaa la socotiin maamulka gobolka hiiraan wuxuu ku jiray dagaal isagoo kaashanaa ciidamada macaawsleyda militariga ee soomaaliya booliiska dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan garabay maaragtay ay iskaga ahayeen taas haddana ee, maanta waxaan soo dhaqaaqnay ee, ciidankan macaawsleydan gurmud u soo samaynay oo maaragtay howlgalladii ay meelahan ka wadeen aadaan ugu mahad celinaa Ee, annagana waa garab taagannahay saan hadda ugu imaadna insha allahu dib uma noqon doonno oo maaragta waa la joogi doonnaa garabkoodaan nahay Ee, shabaab marka horeba dagaalaa nagala dhexi wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo booqday goobaha laga xoreeyey maleeshiyada al-shabaab ayaa bogaadiyey howl
qeyba fara badan oo gobolkaasi hiiraan ka mid ah howlgalladii laga sameeyey kuwaas ahayeen isla hiiraan aan ku guda jirnaaye haddaan sii eegno wararka kale ee ka jira gobolka hiiraan oo dawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xooga dalka iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa iyaguna ciidamadu waxay ka boo- ku booqdeen goobaha ay kaga sugan yihiin isla gobolkaasi hiiraan oo dhowaan ay ka saareen al-shabaab hadalladooduna waxaa ka mid ahaa
wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari kariyo waa laydinla garab taagan yaha waa idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan idanka ilaahay waxaa nagala rabaa garasho kadib waxaa mahadoo dhan u sugnaata allah subxaana wa tacaala oo saacaddan inoo suurtageliya inaan halkaan isugu nimaado sidoo kale waxaa aydana mahadu u sugnaatay dhammaan ciidamada qaranka shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xuraynta deegaanka oo caawa ayaga awgood aan halkan u nimiday waxaan isleeyahay runtii way fiicneeday wakhti eh, ka munaasabsan wakhtigan oo wejiyadeennoo dhan is is arki karaan inaan imaado laakiin nooma suurtagelin ayadana wakhti kalean dib isugu soo laaban doonnaa ma noqon doonto ciidanka ilaahay wakhtigii ugu dambeeyey oo aan halkan ku wada kulanno wakhtigan meelo kale iyo wakhtiyo kale ayaan wada kulmi doonnaa haddii ilaahay oggolaado aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay inaan caawa halkan idinkugu nimaado idinkugu yimaadiin mas-uuliyiintii dowladda oo qaybaha eh, qaybaha kala duwanee dowladda eh, ku jirtay waxaan isleeyahay dabcan waa dareemi kartaan ahmiyadda iyo muhiimadda aad leedihiin wakhtigan inaan idin nimaado oon halkan idinkugu nimaado waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa guud ahaan in allaala iyo intii dagaalkii lagula jiro nimanka mujrimiinta ah ku shahiiday intii ku dhaawacantana waxaan leenahay allaha subxaana wa tacaala ha caafiyo wax ka wanaagsan qofka bini'aadmiga ah oo uga wanaagsan xurriyadda iyo amniga inay jirto uma malaynayo naf kasta ee bini'aadmiya waxa ugu horreeya ee inay hesho ay muhiimka tahay waa amni inta ka dambaysa kadib aad ka fikiri kartaa cunno kadib aad ka fikiri kartaa caafimaad kadib aad ka fikiri kartaa nolol kale iyo horumar kalena kadib aad ka fikiri kartaa laakiin amni haddaadan haysan oo xurriyad aadan dareemayn waxaad ka fikiri kartaa haba yaraatee ma leh amba beer joog amba ari la joog amba geel la joog amba magaalada joog amba baabuur wad waxa ugu horreeya ee inaad hesho aad u baahan tahay ee naf kastee bini'aadmiihu u baahan tahay waa amni waxaan runtii rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad garataan amniga laga sheekaynaayo inuu ku jiryo gacantiinna iyo gacanta ciidamada qaranka waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad garataan inaad garab istaagtiin ciidamaddiinna qaranka si aad isaga dulqaadaan nimanka arxanlaawayaasha ah muhiimadda ugu weyn marka waxay tahay meeshaan waa ka kicinnay ayadoo la iskaashanayo ayadoo wada jir la yahay ayadoo ciidamadii qaranka qaybahoore kala duunaay gobarnatoorihii gobolka iyo saraakiishii qaranka taliyihii ciidanka dhulka guud ahaan taliyaashii qaybaha iyo heerarkii kala duunaay ee talisyada ciidamadu ayagoo iskaashanaya iyo adinka iyo dadka shacabka ah oo runtii u adkaysa waaya damiirlaawayaashaas ayaa laga kiciyey waxaan rabnaa marka laba arrimoodba inaan ka fikirno waa marka koowaad horta deegaankii laga kiciyey si mushkiladahoodii iyo arxan la'aantoodii aysan ugu soo laaban horta inaan ka fikirno waa lagama maarmaan oonu iska celinno oo mar dambe aanan kaanan u oggolaan gurigeenna in ninna lamiduhu iyo nagala baxyo bannaanka naga jiifiyo oo asugu jiifto horta inaanu kaanan u oggolaan waa marka koowaad marka xigtana midda inaan ka fikirno u baahan waxay tahay cariirigii iyo ciqaabtii uu ku haayey hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed ee deegaanka aan hadda ku sugannahay iyo deegaanada ku xeeran ku nool ayuu weli ku haayaa hooyo kale iyo aabbo kale soomaaliyeed inuu sii dul saarnaada haddaa oggolaanna ka warrama guriga kugu dheggan hadduu holco waxa aad sugayso gurigaaguna inuu holco wa soo ma mushkiladda marka hooyada soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed ay ku haayaan haddaanan kaanan iyo iskaashanna hadda aanan kaanan uga daba tegin waxaa qasab noqonaysa inuu hooyada iyo aabbaha halkan joogana uu dib ugu soo laabto soo ma waxaa la rabaa marka deegaankan waa deegaankaad ku dhalateen waa deegaan soomaaliyeed waa deegaankaad u dhalateen waa deegaanka cimrigeenna inta aan jirno aan ku noolaa doonno iyo dhammaan deegaannada soomaaliyeed waxaa la rabaa marka inaan ugu noolaanno xurriyad inaan ugu noolaanno si abniya taasina waxay u baahan tahay in layska kaashado waxay u baahan tahay in gacmaha laysqabsado ninka waqooyi kaa jira iyo kan galbeedka kaa jira iyo kan bari kaa jira iyo kan koonfur kaa jira waxay u baahan tahay in iyo gacmaha laysgashado si saaxiibtinimo ah soomaalinimo ah damiir iyo dadnimo ay ku jirto leesu kaashado midka kale ee ay dul saaran yihiinna iyo looga daba tago laga dulqaado idanka ilaahay si hooyooyinka soomaaliyeed amniga caawa hooyada bacda joogta ay dareemayso si kuwaasuna ay u dareemaan ciidamada qaranka waxaa iga dambay doona dabcan mas-uuliyiinta kala duwan ee meesha socota oo qaybaha kala duwan ee dawladda ka socota oo wasiir gaashaandhigu uga horreeyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego amnigu cid gaar uga shaqay karta ma jirto ciidamada qaranku haddii aadan adinku hor socona daba socona dhinac socona lana garab taagnayna wax allaala iyo waxa awood aad leedihiin iyo waxa xog aad haysaan awooddooda wax micnaa ma samaynayso waxaan rabaa marka ciidanka ilaahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka wuxuu taagan yahay garabkiinna gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga kale wax allaale iyo waxa ay kari karaan waxay la mid yihiin qoragan hadda aad gacanta ku haysataan meel idinkama jiraan wax allaala iyo waxa gacanta ciidanka ku jira ciidanku awoodi kariyo ciidanku kari karyo waa laydinla garab taagan yaha way idinla garab taagan yihiin wayna idinku taakulay doonaan idanka ilaahay waxaa nagala rabaa garasho waxaa nagala rabaa saaxiibtinimo iyo isku duubni waxaan filayaa deegaannada mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dadka ehelka ah ee walaalka ah ee soomaalida ah ee isdeggan ee wada degganu mararka qaarkood in isku dhacyo ka yimaadiin nin walaalkaa ah gurigaagii aan qaadanayn baabuurkaaga jidka mara aan waxba ka rabin arigaaga moorada ku jira aan waxba ka rabin geelaaga aan kaa qaadanayn xabad inaad iyagu qaadato aad disho mararka qaarka hore ay dhacdaa soo ma taas waxaa la rabaa hadda kadib inaysan soo laaban yaa mudan waxaa mudan naftaada iyo maalkaaga midka u soo jeestay inuu si baadila ku qaato kaas ayay waajib muqadasa tahay in xabadda lagu hido laakiin ninka soomaaliga ah ee walaalkaaga ah ee kula joogee kale dhinacow doonyaha kaa xigiyo waa nidaam daro waa sharci daro waa qaab daro in lala dagaalamo taas waxaan rabnaa in la ilaaliyo xabaddeenna waxaan u baahannahay hal dhinac inay u jeesato oo ah nimankaa sharwadayaasha ah oo dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo dheefta ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan bannaystay ciidamada qaranku way idin horkici doonaan adinkana waxaa laydinka rabaa inaad daba kacdaan haddii ilahay ogolaado aad iyo aad aad u mahadsantihin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaanka bacdi waxaa ilaahay mahaddiisa inaan joogno deegaankan oo maalmo ka hor uu cadowga ka telinaya wax ilaahay loogu baxdiyo oo ilaahay loogu xamdiyo waaye in maanta aan halkan ku sugannahay iyada oo ay cishanayaan ama ay ilaashanayaan dadka deegaanka waxaan u mahadinaynaa marka labaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo qayb ka ahaa halgankaas dheer oo deegaankan laga xoreeyey waxaa kaloo u mahadinaynaa maamulka hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan maamulka gobolka hiiraan oo iyaguna ka shaqeeyey sidii dadkan deegaanka ay isku xureen lahaayeen geliyeyna dhiirigelinta halkaan leeg sida saraakiisha iga horaysay iyo madaxda iga horaysay ay sheegeen deegaankan waxaan rabnaa annaga inuu noqdo meeshii soomaali ay dhihi lahayd cadowga laga xoreeyey maaragta soomaaliya wuxuu ka soo bilowday deegaankaas in lagu dhiirado laiskana dhaciyo waxaa ilaahay mahaddiisaa inaan maanta aan idinla joogno oo aan maaragta wejiyadeennu ay isbaranayaan meelo kada duwan oo iyo xaalado kale oo ka qurux badanna aan maaragta aan isku arki doonno mujaahidiin baa tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa wuxuu ka xarimay dadka waxa ugu horeeyey dhiigga muslimka ah waa marka labaad qofka muslimka waxyaabaha laga xarimay waxaa ka mid ah maalka qofka kaleoo muslimkaa walaalkiisaa haddii dhiiggii la xarimay oo maalkii la xarimay waxaa ku sii xigo sharafkiisai cirdigiisa nimanka lala diriraayo saddexda shay iyo in ka badanba way ku xadgudbeen dhiigga qofka muslimka ay ku xadgudbaayaan waxaad arkaysaan mar walba oo la xanuunjiyo oo sida maaragta idinka deegaankan ka soo samayseen oo kale maras iyo masaakiin bay qarxii ku ridaan xoolo dadka muslimiinta ay leeyihiin oo idinka aad leedihiin walaalkaaga iyo walaalkaaga iyo walaashaada iyo ay leeyihiin iyo hooyadaa iyo aabbahaa iyo gabadha yaroo maaragta muslimadda deegaankan deggan ay leedahay ayay subax walbo magacyo kala duwan intay soo baxsadaan ama ganaaxa ugu yeertaano ama zeka ugu yeertaano magacyo kala duwan oo diinta islaamka uga been sheegaan intay ugu yeertaan ama baad ha ugu yeeraane ayay ka qaataan maalkiina meeshaasay ka joogaan cirdigii iyo qofka sharafkiisii qof shabaab ku hoos nool oo xor ah ma jiro ilmihiisa xor uma ahan waa laga kaxaysanayaa xoolihiisa xor uma ahan gurigiisa xor uma ahan gabadhiisa xor uma ahan cidduu rabo ma siisan karo shabaabkaa ka guursanaayo oo ka wadanaayo ka xoogaayo waxaas qof muslina ma u dulqaadan karaa iyada oo qof muslina oo damiir leh madaxiisu koreeyo wax la aqbali kara ma yihiin sidaa daraaddeed in lagu jihaado ayay culimmadu fatwootay jihaad rasmi ah ayaad ku jirtiin ilaahay subxaana wa tacaalaana ajir buu idinka siinayaa dadkiina iyo deegaankiina khidmad wanaagsan baad u qabateen waxaan idinka rabnaa marka annaga waajibaada nasaaran waajibaadka koowoo nasaaran waxay tahay in wax allaala wixii dowladnimada lagu heli karo oo lagu aboodo oo ay ugu horayso mustaqbalka inaad ciidamada maaragta qaranka soomaaliyeed ay ka mid naqataan inaan idinla nimaadno siduu taliyaha idin sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliya idinkama hakran doono rasaas uu haayo raashin uu haayo wax allaala wixii gaadiid gacantiisa ku jiro idinkama hakran doono wuu idinku garab istaagi doonaa adinkana waajibaa idin saaran waajibka koowoo idin saaran wuxuu yahay deegaankan iyo deegaanada la midka inaysan shabaab ku soo noqon waajibka koowaad waa shabaab hadday deegaankan dib ugu soo noqdaan micnaheedu wax allaal wiilkii naga shahiiday iyo gabadhii naga shahiiday bilaashay u dhimatay wa waa inaysan ku soo laaban deegaanada kalena waa in laga xureeyo oo ay ka socdaan nimankaas waxaa idin bannaan dhiigooda waxaa idin bannaan qorigooda inaad ka qaaditiin waxaa idin bannaan xoolahooda inaad ka qaaditiin culimmadu siday fatwoodeen arrinkaas marka waxaan idinka rabnaa inuunan nugu soo laabanin labo waajibaadka labaad oo na saaran waxaa waaye ciidamada horey u ruqaansan doonaan waxaa lanaka rabaa inaan maaragtaa aad la ruqaansataan oo deegaanada harayna laga dabagalo waxaan idinku mahadinaynaa wanaagga iyo sharafka aad ciidamadu ula howlgasheen shabaabkaa iska dulqaadeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaya in deegaanada soomaaliyeedan laga dulqaado waxaan kaloon rabnaa inaad maanka ku haysaan shaqada aa haysaan shaqo ilaahay dartiisana loo qabanaayo qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo gabadhaha muslimiinta iyo ilmaha iyo waayeelkii maras lagu badbaadinaya inay tahay qofkii ku dhintana shahiidya waxaa kaloo idinkala dardaarmayaa inaydnan salaadiina ilaabin waxaan kaloo idinkala dardaarmayaa inaanan qabiil qabiil deegaankan joogo la diriraa inaysan dhicin hadeer haddeer waxa nahaayo waa ka weyn yihiin waxa maaragtaa oo aan anaga dhexdeena naga dhexeeyo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
shaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
qeybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo ayaa maanta soo xiray kulan wadareed golaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uuna wasiiradu ku adkeeyey in si daacadnimo leh ugu shaqeeyaan isbedelka muuqda oo ka hana qaada dalka kulankan ra-iisul wasaaraha uu soo xiray shalay ayuu furmay waxaana ahaa kii ugu horeeya golaha wasiiradu ay yeesheen ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xafiiskiisa uu gacan buuxda ku siinayo dhammaan wasaaradaha xukuumadda siday u gudan lahaayeen waajibaadka qaran isagoona kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan xoojinta kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay ku qabaan dowladnimadooda taas oo ka imaaneysa xaqiijinta amniga bixinta adeegyada as-aasiga ah iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka maalintii labaad ee kulan wadareedka golaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalex axmed jaamac iyadoona khuburo aqoon-yahano iyo la taliyayaal sarsare ee golahu u sharaxan hanaanka habmaamuuska qaran dib oogista dastuurka amniga xasiliinta dalka cadaaladda garsoorka horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada guud ahaanba looga hadlay shirka intuu socday ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa si kooban shirka u soo xiray
khiyaaray maantaoo dhan warku wuxuu u badnaa waxaa u badnaa waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waa waxaa loo baahan yahay soo maaha waxay ku tusinaysaa institutionskeennu waxay isugu jiraan mid qabyo ah iyo midaan waxba u bilownayn ayay isugu jiraan marka innagoo taas ku kalsoon waxaan rabnaa wixii qabyaysanna inaan qabyo tirno wixii aan waxu bilownayn inaan waxu bilowno macnaheedu waxaa waaye habeen iyo maalin inaan shaqaynaa la rabaa waxaan kusoo gebagabaynayaa niyadda kor ha loo qaado soomaali baad tihiin soomaalinimada iyo muslimnimada ku faana dalkan aad madaxu tihiin karaamo iyo qiimo iyo sharaf ayaad leedihiin waxaan rajaynayaa innagoo walaalo ah oo isku tiim ah oo saaxiibo ah inaan dalkeenna gaadhsiino meeshii lasoo sahamiyey oo barwaaqo ah aad baad umahadsantihin asalamu calaykum xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo shirka soo xiray ayuu ahaa shirka waxaa sidoo kale inta lasoo xirin maanta dafuray ra-isul wasaar ku-xigeenka dalka saalax waxa uuna ka hadlay shirka
awalan waxaynu dib u milcisan doonnaa bal mowduucyadii iyo qodobadii shalay aynu isla ablaablaynay ee isla meel dhignay ee ka hadlayay guud ahaan bal tiirarka iyo barnaamijka dowladda maanta waxaad halkan ku arki doontaan mowduucyada sida ajandhaha ku qoran aad u baaxad weyn oo run ahaantii la soo ururiyey siyaabo guudna isugu xirxidhan gaarna u kala duwan waxaan halkaa ka arkaa khabiirkii weynaa mudane jawaari oo mowduuca u horeeya marka ay howlwadeennada xafiisku tiirarka inoo sharaxaan ka hadli doonaa siyaasadda soomaaliya heshiisa dunidan heshiisla ah khaasatan arrimaha dastuurka iyo la halmaala dimuqraadiyiinta iyo dowladnimada ee udubdhaxaadka u ah waxaynu eegi doonnaa iyana bal soomaali heshiisa iyo dhabu heshiisiin sidii aynu eh, u lafaguri lahayn eh, arrimaha amniga ayaynu ka hadli doonnaa waad ogtihiin ahmiyadda ay u leedahay eh, dowladnimada khaasatan xukuumaddan hadda jirta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaanteenba cadaaladda iyo garsoorka oo ay khubaradoodii inala joogaan Eh, iyo waxaynu ka hadli doonnaa horumarinta dhaqaalaha Eh, oo iyana barnaamijkii deyn cafinta kobcinta daqa- dhaqaalaha eh, kordhinta dakhliga oo dowladnimo kama warrami kartid ama kama hadli kartid mar haddii aanad dhaqaale haysan dowladnimaduna waa in laga soo ururiyo cashuur inta wax haysata oo loo bedelo siyaasad iyo barnaamijyo u adeegaya intaan wax haysan waa inahaasun dowladnimadu markaa taasna bangigii dhexe iyo wasaaraddii iyo khubradii aan arrimaha ku takhasusna waynala joogaan arrimaha bulshada oo ay mowduucyo aada u xasaasi ah soomaaliya maanta xasaasi u ah ay ku jiraan shaqala-aanta baahday ee ku habsatay daayarteennii Eh, populationka soomaalida haddii aad eegto eh, boqolkiiba badh ka badan ama lixdameeyo dhallinyara lagu tilmaamaa da-aadka kala duwan shaqala-aantoodana boqolkiiba lixdan siddeetan way gaadhaa marka waa su-aalaha waaweyn la rabo inaynu ka jawaabno waana arrimo si wadar ogola ama wada jira la rabo inay wasaaraduhu ugu wada shaqeeyaan dabcan mowduucyada ugu dambeeyana ka hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka oo aasaas u ah wax walba oo hadda caalamka uu ka shaqeynaya marka horumar laga hadlayo khubro uu doctor cali ka mid yahay eh, oo arrimahan cali daawud arrimahan aad ugu fara dhuudhuban baa inagala hadli doona laakiin waxaan rabnaa bal inaan isku xidhxidhno shaqada inoo taalla heerarka kala duwan ee la rabo in, in, in la xidhiidhsiiyo shalay waxaa layna yidhi barnaamij siyaasi ah buu madaxweynuhu doorasho ku galay ama manifesto ayuu lahaa uu dadka u soo bandhigay u doorasho ku galay qodobo uu xusay oo soomaali ay ku dooratay ayaa jirtay kabacdi ra-iisul wasaarihii uu magacaabeena wuxuu u bedelay barnaamij xukuumaddu geeyey brofesor qaloocow shalay wuxuu inoo sheegay dowladii inaanay tallaabo qaadi karin ilaa ay samaysato qorshe qaran oo ay howleeda ku fulinayso Eh, xilliga horena waynu lahayn xilliyadan dambana ilaa tii sideedaad iyo tii sagaalaad dib baa loo soo yegleenay qorshaha qaranka ayaa waxaa la rabaa golahan wasiiradu inuu siyaasado iyo istaraatiijiyado u bedelo kuwaas oo lagaga shaqayn doono dhowr heer oo kala duwan mar sector policies weeye ama line ministry baa ka shaqaynaysa bilmasalan wasaaradda waxbarashada oo kale laakiin wasaaradda waxbarashadu si ay waajibaadkeeda u gurato waxay u baahan tahay inay wada shaqayn dhow la yeelato wasaaradda shaqada oo qofkii shaqada raadinayay qofkii waxbaranayay in la iswaafajiyo oo labadoodaasi intay soo qiimeeyaan baahida waxbarashae ka jirta suuqa shaqada ay u gudbiyeen wasaaradda qorshaynta oo wasaaradda qorshayntu ay tiraahdo sanadka soo socda intaasoo aag iyadoo la tashanaysa wasaaradaha waxsoo saar kale kalluumaysiga beeraha ay tidhaahdo intaasoo shaqo ayaa halkaa ka dhalan doona marka hal shaqo sida loo abuuro taba wasaaraduba isugu tegaya masale haddaynu soo qaadano howlaha halkan aynu u fadhinaa waa inaynu faham kaa qaadanno oo dowladdu inay tahay mashiin si wada jira u shaqaynaya waxaan rabnaa markaa barnaamijkii dowladda qorshihii qaranka siyaasadihii kaabinetkan uu meel marinayay iyo shuruucdii iyo shaqooyinka wasaaradaha ka socdaa inay dhammaantood si habsami leh u wada socdaan shalayna wax badan baa inooga baxay maantana waxaynu ku rajoogaynaa inta inoo dhiman inaynu dhammaystiranno si howlaha qarankani uu sugayo iyo dadkiisu aynu u fulino habka ugu habboon ee sharciga waafaqsan u fulino Eh, aad baad u mahadsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayuu kaasi ahaa markan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish waxa uu sheegay in dowladaha gargaarka lagu sugo iyo hay-adaha kala duwan ee reer galbeedka aysan waxba dhaamin dowladda soomaaliya ayna ku dahashay sugidda sugidda dowladda shisheeye cumar finish ayaa arrimahaas oo idil shacabka muqdisho kala hadlay wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka loo baahan yahay in iyagu ay isku tashtaan dowladooduna ay caawiyaan hadalladiisana marfinish waxaa ka mid ahaa
ay noo suuro gashay inaan dhagax dhigno biyo mareen ka qaadaya biyaha wartaan loo yaqaano xasan hilaac marsiinaya dhulka ka hoos kana shubaya badda arrintaas iyada ah waa arrin in muddo ah aan ku taamaynay suuragelinteeda balse ilaahay maaddiis ay maantay noo suuro gashay dhagax dhigga mashruucaas mashruucan waa mashruuc uu fulinayo maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya bulshada degmada wadajir isla markaas waa mashruuc ka kooban saddex qaybood qaybta koowaad warta gadaashayda ku taalla oo loo yaqaano warta ceelqalow ama warta buulxubay ama warta xasan hilaac wartaas oo biyaha laga mariyo laga qaado la qodo hoos loo si qoto dheer hoos loo dheereeyo kadibna derbi lagu wareejiyo waa mashruuca qaybtiisa koowaad qaybta labaad ee mashruucuna waxay tahay in tubooyin waaweyn ay warta biyaha ka qaadaan kuna daraan badda midka saddexaad wuxuu yahay biyaha halkan ku soo dhaca oo ka soo rogmada labada dallacaadood oo dhankan iyo dhankan naga xiga marka ay soo buuxiyaan barta warta ay soo buuxiyaan oo wartu ay buuxdhaafto waxaan wada ognahay inay ku soo celiso waddada laamiga ah waddada laamiga ah oo ay isticmaalaan degmooyinka wadajir dharkeeley kaxda iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla xeebaha koofureed ee gobolka banaadir ilaa ka soo bilow marka tuulooyinka ka sokeeya ilaa laga soo gaaro muqdisho gudaheeda ama degmada wadajir magaalooyin badanaa ku yaalla dhanka xeebaha marka ay magaalada soo gelayaan iyo marka ay ka baxayaan ma jirto waddo kale oo ay maraan oo aan ka ahayn middaan dhibaatadu ay ka taagantay sidaa darteed wartan oo la sameeyo oo si casriya loo hagaajiyo tubooyin la geliyo badda ka shuba biyaha iyo waddada oo dib loo dhiso saddexdaas mashruuc ayay ka kooban tahay ama saddexdaas shaqo ayuu mashruucu ka kooban yahay runtii mashruucan isaga ah ma aha mashruuc sahlan oo waxa uu soconayaa muddo lix bilood ah sida ku talagalku uu yahay waa suuragal inuu wax yar ama muddo aan badnayn uu ka soo hor dhammaado ama uu maalmo ku darsado laakiin talagalkiisu wuxuu yahay muddo lix bilood ah inuu ku soo dhammaado lacagta ku baxaysa mashruuca ma aha lacag yar waa lacag laba milyan iyo shan boqol oo doolar gaaraysa laba milyan iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah ma aha lacag fudud mana aha lacag hay-ado ayna siiyeen oo dibadda looga keenay oo mucaawano ahna ma ah waa lacag maamulka gobolka banaadir oo bulshadiisa kaashanaya oo bixinaya arrintaas waxay calaamadii tusaale cad u tahay inaan annagu isku tashan karno dhisan karno goobaheenna danta guud oo dhan haddiise aan cid kaloo na gargaarta sugno soddon sano in ka badan oo gargaar sugayaal aan ahayn kadib waxaan fahamnay ciddana gargaar cidda aan gargaarka ka sugaynaayo inayana dhaaminba oo haddaan dad iska dhigno dhaqaalihiiba aan annagu haysan marka magaaladan aan aaminsanahay inay ku nool yihiin dad shan milyan ka badan lase sheego ilaa saddex milyan ay sheegaan dadka qaar haddii hal doolar qofka uu bixiyo waxay noqonaysaa saddex milyan oo qof hadday ahayd saddex milyan oo doolar ay noqonaysaa wax yar maaha qof aan hal doolar bixi karin oo danta guud ku bixi karinna maba jiraba oo run ah waan ognahay inay duruufi jirto waan ognahay dad danyarhi inay jiraan laakiin haddana danaha loo adeegayaahi waa danihii bulshada iyo danihii danyarta maxaa taas tusaale u ah marka biyuhu ay halkan ku soo rogmadeen dadka ku dhintayay ahaayeen waa dadkii ugu liitay ee danyarta ah sidaa darteed maaraynta danta guud goobaha danta guud oo la maareeyo waxay badbaado u tahay danyarta marka inay saddex iyo toban carruur ah ama koob iyo toban carruuru ay dhintaan iyo inay hal doolar uu qofku bixiyo ma aha wax wax isu dhigmi kara maaha marka haddii bulshadu ay fahamto inay iyagu jeebkooda wax ka samaystaan mushkilada soomaaliya saasayba ku xallisan tahay laakiin inaan intaas fahamno ayaan ahayn wax sahlan oo dadkii qaar badan oo ka mid ah ayaa qalbiga ka gashay inay liitaanba war ma liidanne yaanaan isliidin cidna dhaantaa yare marka mashruucan isaga ah waa mashruuc aan danteenna wax ugu qabanayno jeebkeennana aan ka qabsanayno mashaariicda laga fulinayo gobolka banaadir iyo guud ahaan dalka waxaan rajaynayaa bulshada oo iskaashatay oo waxqabsatay inay horumar ku gaaraan oo ay u qabsoonto midda hadda aan rajaynayna inay noo qabsoonto oo kale waddan horumaray ee mucaawano iyo saacidaad iyo kaalmo dibadeed ama kaalmo dad kale ku horumaray ma jiro dal kastoo horumaray waxaa horumariya waa dadkiisa marka intaas haddii aan fahamnay waa alxamdu lilaah shaqadaan maantaan dhagax dhignay waxayna bilaabmaysaa ugu dambayn sabtida oo ah toddoba-iyo labaatanka bishan haddaan aan ku jirno maantayna waa afar iyo labaatan beri waa khamiis jimca ku xigta waxay soo dhiganayaan waxyaabaha ka dhiban shaqaduna waxay bilaabmaysaa haddii aan la eedmo sabtida shaqadaas ma aha sidaan horu sheegay shaqo fudud in biyahan la saaro wartaan si weyn loo qodo oo qoto dheer hoos u dheer derbi laga dhiso tubooyin dhulka la geliyo badan oo waaweyn ilaa badda la sii wado la shubo dushooda yacni ay noqoto meesha tubooyinkaas ay maraan waddo la mid ah waddooyinka kale oo aan wax cillad ah ku keenayn maritaanka gaadiidka iyo dadweynaha kadib waxaa kaloo dhinac socon doonta haddii aan la idmo marka roobabkan hadda ay naga dhammaadaan aan rajaynayo inay bishaanba naga soo gebagaboomaan waxaa noo bilaabmaya inta biyaha fadhiyaaho ay ka jareen laamiga in ayagana aan dhisno waxay ka mid tahay mashruuca waddan nadiif ah biyo aan meel kuu fadhin inaad ku baashaasho si sahlan aad u marto ayaad ku iibsanaysaa wax yar oo dadkeennu ay bixiyeen oo ay dantooda ay ku fushadeen bulshada reer wadajir oo aan ogahay waddada laamiga ah qayb weyn oo ka mid ah inay jeebkooda ka dhisteen qaybaa uga soo aadi doonta aan badnayn qaybta uga soo aadda guddi ayaa jira guddigaas inay wixii ay ku soo qoraan ay u fududeeyaan ayaan ka rajaynaynaa kana codsanaynaa haddii aan liidmo lacagta ku baxaysa mashruucan saddex meelood in ka yar ayaa ku soo aadaysa reer wadajir marka waxaa laga rabaa muddo lixdan casho ah inay ku soo ururiyaan wixii ay uga soo aaday oo dhan si aan mashruucu u hakan oo ciddii mashruucan loogu danaynayey xaggooda aan wax cagajiid ah ama dibdhaco uga imaan annaga ka maamul ahaan lacagteenni waa shubnay qaybtii koowaad waxa kalena waa shubi doonnaa inta ay hawshu socoto marka qaybta yar idinku soo aaday reer wadajirow guddigiinna iyo adinkuba iskaashada oo fududeeya si hawshaani ay u noqoto howlaan annagu qabsannay oo naga dhammaatay ma rabo inaan idinku sii dheereeyo waa dareemi karaa maamooyinka meesha taagan gudoomiyaha gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa markan somalilan haddaan eegno guddiga gurmadka abaaraha somalilan waxa ay ka deeriyeen xaaladda abaareed ee ka jirta qeybo badan oo ka mid ah deegaanada somalilan qaar ka mida mas-uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobta ka hadlay iyagoo abaarta halkaasi ka jirta si weyn u lafaguray
runtii maanta waxaan idinku yeedhnay qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka warbixinno xaaladda dalka xaaladda dalku runtii afar caanamaal sida aynu ka afar waqti roobaad ma aynaan helin roobab gobollada badankooduna waxay marayaan xaalad emergency oo aad iyo aad u adag baahida u weynina runtii waa cunnada iyo biyaha iyo caafimaadka dowladduna runtii dadaal fara badan bay gashay iyo shacbigeeduba runtii ay galeen muddadaa waxaa la qaybiyey ilaa booydood oo biyo ah waxaa kaloo la qaybiyey qoys raashinkooda u dhigma qof bil raashinkeed
sidaa uu sheegay faysal afar xilli oo aynu soo dhaafnay roobabkii aynu heli jirnay dhulka mararka qaarna waaba la waayey mararka qaarna way yaraadeen waa laba gu iyo laba dayroob oo isku xiga marka muddo dheer arrintaasoo kale oo sanawaada inamay soo marin jamhuuriyadda somalilan may soo marin in afar xilli roobaada isku xiga la waayo ama ay yaraadaan marka waa garan kartaan dhibka iyo dhibaatada ay keenayso sannadkan qoraantiisii iyo sanadkii hore dabayaaqadiisiiba waa ogeedeen in lagu jiray gurmad raashin qaybin iyo biyo dhaamis iyo abaar aad u kulun iyadoo xaaladdii lagu jiro oo meel halisa maraysa baa gugii soo galay gugiina sidii la filayey muu noqon dhulka xooggiisana maba helinba roobabku meelo yaryar bay heleen abaartii sidii bay u jirta u sii xoogaysatay iminkana waxaa lagu jiraa xagaa oo waa ogtihiin xagaaguna waa abaar ilaa iyo bisha sagaalaad akhirkeeda ilaa bisha tobnaad biyaha dayrta la fili maayo inkastoo meelahan galbeedka meelo ka mida uu roobab ka de'een haddana wax abaartaa afarta xilli gaadhay ee labada sannadood isku soo gaadhay wax wax ka taraya maaha sidaa aawadeed qodobka koobaad waxaa weeyaan in ummadda aanu u sheegno inay dalka abaartii ka jirtay sii xoogaysatay oo ay gaadhay heer meelaha qaar gaajo ay dadka cunto yaraan aad iyo aad u badan xoolihii oo calaf iyo waxay gooyaan baan haysan meelaha qaarna ay dhimanayaan xoolihii biyihii oo dee waa garankaysaa mar haddii roob la waayo dee biyola'aan baa ku xigta oo dhulka qaar biyihii biyodhaamiskii uu ka socdo oo labadii bilood u dambeeyeyba uu ka socday gaar ahaan gobollada bariga hawsii badnaadaane iyo weliba nafaqadarrada oo dhinaca caafimaadka ah oo dadka yaryariya dadka waayeelkaaba aad ugu soo badanaysa sida awadeed xaaladdu waa xaalad culus oo runtii aad iyo aad u culus sida aawadeed waxaan u baahannahay ummadda reer somalilan culimo ganacsato waayeel shacab horta marka hore inay ogaadaan in xaaladdaa culus aynu ku jirno mar labaadka in iskaashi weyn oo ballaadhan la sameeyo oo ay ugu horrayso dadkii dee iskaashan jiray ee dabadiiyo guda ee dadka iscaawin jiray iyo ganacsata lahaa cid walba lahaa inay dee wixii waxtarahay dadweynaha iyo ummaddu istari jirtay inay istarto dowladdu waxyaabo dee ay intaaba qabanaysay oo ku howlaneed way jiraan guud ahaan barnaamijka wareeg wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayay cabdiwaha cabdiqaadir xasanna uu farsameynayey tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana alla isma dhaafna akhyaarey